nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta waxaa barakaysan kuwa xagga ruuxa maskiinka ah waxaa barakaysan kuwa i raacaan oo ahdigayga adeecaan waxaa barakaysan kuwa baroorta waxaa barakaysan kuwa qalbigooda joogsan waxaa barakaysan kuwa qalbi qaboob waayo boqortooyadeyda ayay dhexli doonaan waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u haraadsan waayo way dhergi doonaan waxaa barakaysan kuwa naxariista leh waayo waa naxariisan doonaan waxaa barakaysan kuwa qalbiga ka daahirsan waayo waa bay arki doonaan waxaa barakaysan kuwa nabadda ka shaqeeya waayo waxaa loogu yeedhi doonaa wiilashii boqorka waxaa barakaysan kuwa xaqnimada awoodeeda awadeeda loo celsiiyo waayo boqortooyada ayay dhexli doonaan waxaa barakaysan in tihiin goortii la idin caayo la idinna silciyo oo waxaa weliba oo u xun oo been ah la idinka sheego awadeed farxa oo reenreeya waayo boqortooyada abaalgudkeeduna waa ka weyn yahay waayo sidaasay u silci jireen dadkii idinka horreeyey idinku waxaad tihiin cusbadii dhulka laakiin haddii cusbada dhadhan beesho waxaa laga cabsanayaa dabadeed wax ba tari mayso in labada loo tuuro oo dhulka ku tunto maahane laakiin waxaad tihiin iftiinka boqorka magaalo buur ku taalo oo qarsoomi karto ma qarsoomi karto ilays looma shido in la hoosgeeyo weel laakiin waxaa la saaraa meeshii la iska waayo wuu iftiimaa kuwa guriga ku jira oo dhan sidaa oo kale iftiinku kiinuna dadka hortiisa ha i iftiimo si ay shuquladiina wanaagsan u arkaan oo ay boqorkiina ku jiraan ammaantiisa ha u malaynina inaad ii timaadaan inaan sharciga ama qorniintii boqorka baabi'iyo uma aanan imaanin inaan baabi'iyo laakiin waxaan u imid inaan wada oofiyo boqorka runta ah waxaa idinku leeyahay inta iyo dhulka idlaan xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga boqorka ilaa ay wada noqdaan sidaa daraaddeed u jebiya qaynuunada boqorka kuwa ugu yar midkooda sida dadka u bartaan ay boqorka u xushimeeyaan waayo waxaan idinku leeyahay xaqnimadu hadday ka badan tahay ciidamada iyo farisiinta gebigeeda maysan arag boqortooyadii boqorka waagaasi ee dalka bani israa'iil dhegeystayaal waxaynu weli ku kala jirnaa sheekadii boqorkii ka talin jiray dhulka reer bani israa'iil oo ahayd taxanaha oo aad kan lix iyo labaatanaad casharkii waad maqasheen ii kuwii hore lagu yidhi waa inaadan dhiig qabin kii dhiig qabaa wuxuu qalbisadaa xunka laakiinse waxaan idinku leeyahay mid weliba oo walaalkiisu cadhooda wuxuu galabsadaa xukunka oo kii walaalkiisa u yeedhana nacas yahow wuxuu galabsadaa inuu sharka la geeyo oo kii yidhaahdana doqonyahow wuxuu galabsadaa boqortooyada dhabka ah haddaba haddaad hadiyada meesha keentaan meesha boqorka oo meeshaasi aad u xasuusatid inay walaalaha ku haysato hadiyadaha ku dhaaf meeshaasi ee boqorka hortiisa tag oo horta walaalka la soo heshii dabadeedna kaaleya oo hadiyada bixiya sidaa ayuu boqorka qori jiray waaguu meesha degnaa tani waa taariikhda boqorkii ee reer banu israa'iil oo aynu ka soo qaadanay inaan idinla wadaagno dabadeed dhaqso cadowgaaga ula heshii intaad jidka kula socoto si aan cadowgu xaakinku kugu dhiibin xaakinkuna askariga kugu dhiibin oo xabsigii lagugu tuurin runtii runtii waxaan idinku leeyahay halkaasi waxaa ka soo bixi maysid ilaa aad siisid beesada ugu dambaysay waad maqasheen iila hadla oo wuxuu yidhi waa inaadan sinaysanin waagaasi ayuu boqorka leeyahay laakiin waxaan idinku leeyahay nin weliba oo qof dumar ah damac u eegaa durba qalbigiisu kaga sinaystay haddii isha midigta ku xumayso iska bixi oo isku iska tuur waayo waxaa kugu wanaagsan in xubnahaaga midka lunto intii jidhkaaga oo dhamu sharciga boqorka iyo jahanabo ka geli lahayd gacanta midigta hadday ku xumayso iska jar oo iska tuur waayo waxaa kugu wanaagsan in xubnahaaga midka lunto intii jidhkaaga oo dhan ka lumi lahaa waxaan la yidhi kuwa allaakii naagtiisa furaa warqaddii furniinka ha siiyo laakiin waxaan idinku leeyahay mid weliba oo naagtiisa furaa sinada aawadeed ma ahaane waxaa wuxuu ka dhigayaa inay sinaysato oo kii guursada tii la furay waa sinaystay boqorka sharcigiisa ayuu sida ahaan jiray dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay casharkeenna dhammaadkiisii oo ahaa sheekooyinkii boqortooyada boqorka ka mid ahaa ee ku noolaa waddanka banu israa'iil dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo